galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabti ah lixda bisha abril sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada beri waa afartii galabnimo waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban efemyada magaalooyinka geeska afrika iyo barta internetka oo aad naga daalacan kartaan v o a somaly com idaacadda galabta waxaa daadihinayay jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulan baarlamaanka soomaaliya oo maanta kaga doodi lahaa ammaanka oo buuqa ku dhammaaday waxaanu u yeedhnay hay-addii sirdoonka ma ku jirta annaga waxaa loo keenay taliyihii milatariga iyo taliyihii booliska iyo laba wasiir oo siyaasiyiina oo xildhibaana ah waxaa waxaasoo dhan maanta ka mudan inaan helno hay-addii sirdoonka qaranka meeday hay-addii sirdoonka qarankaanu nidhi hay-addii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan maraykanka oo markii ugu horraysay qirtay in dad rayid ah ay ku dhinteen duqayn uu soomaaliya ka fuliyey barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka iyo toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida kulan shan maalin socday oo laga hadlayey arrimaha ammaanka soomaaliya ayaa midooda afrika waxa uu ku soo gebagabeeyey magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya midooda afrika ayaa sheegay in difaacidda xarumaha dadweynaha iyo meelaha ay maraan sahayda ay ka midka tahay mudnaanta ugu weyn ee howlgalka amisom taasoo u gogol xaari doonta in ciidamada amisom ay soomaaliya ka baxaan ka francisco madiera oo ah wakiilka midooda afrika ee soomaaliya ayaa ka sheegay kulankaasi nairobi ka dhacay oo lagu soo gebagabeeyey shalay halkaasi in labada in mudnaanta koowaad ay tahay in ay si wadajira u shaqeeyaan ciidamada qaranka soomaaliya iyo kuwa amisom si markaasi ay howlahaasi ugu guulaystaan waxa uu yidhi waa inaynu sii wadnaa difaacidda xarumaha dadweynaha waa inaynu sii wadnaa buu yidhi xaqiijinta dhabayaasha sahayda oo u sahli karaya dadka iyo alaabaha inay isaga kala gudbaan magaalooyinka waaweyn iyo caasimadda muqdisho waxa uu madiyara intaasi ku daray in arrimahani ay u sameynayaan iyadoo ay weli dib u qaabeyn ku socoto ciidamada amisom lana isticmaalayo imkaaniyaadka ay heli karayaan si ay u sugaan ammaanka waddanka soomaaliya
dowladda iiraan ayaa maanta amartay in la daadgureeyo dadka ku nool ilaa iyo lix magaalo oo ku yaala jiinka webiga karaqe ee gobolka khuseystaan ee dhinaca koonfur galbeed kadib markii halkaasi ay ka dhaceen fatahaado xoog leh wakaaladda wararka iiraan ee irna ayaa ku warantay in ay jirto cabsi laga qabo roobab xoog leh oo hor leh oo laga yaabo inay ka da-aan gobolka khuseystaan taasoo keentay in guddoomiyaha gobolka gulaam reza shariyaati uu ku dhawaaqo xaalad daadgureyn ah gobolka khuseystaan oo ah gobol hodan ku ah saliidda ayaa waxaa ku yaala biyo xiriirno badan waxaana jirta cabsi ah in biyo xiriirnada ay karkaarada jabsadaan sababo la xiriira webiga oo si aada u biyo keenay meelaha qaarna ay mar horeba bilaabeen fatahaado guddoomiyaha ayaa ku amray ragga waaweyn iyo dhallinyarada inay haraan si ay uga qayb galaan mawsidda meelaha ay ka socdaan fatahaadaha balse dumarka iyo caruurta ayaa lagu amray in laga saaro ilaa iyo lix magaalo oo halis ugu jira fatahaadda tan iyo bilowgii bishan dowladda waxa ay sheegtay in ugu yaraan afar iyo toban ruux ay ku dhinteen fatahaado ka dhacay koonfur galbeed ee dalka iiraan
dagaal ayaa ka dhacay nawaaxiga caasimadda libiya ee tripoli waxyar uun kadib markii uu dalka ka baxay xogeyaha guud ee qaramada midoobay kaasoo muddo saddex maalmooda ku sugnaa dalkaasi isagoo ku baaqay in xaaladda la dejiyo antonio guteres ayaa sheegay in libiya uu uga yimid isagoo qaba walaac xoogan waxa uu sheegay in uu ka soo tegay magaalada bangazi ee waqooyiga dalka libiya waxaana uu yidhi waxaan rajaynayaa inay suuragal tahay in laga fogaado isku dhacyo dhiig ku daata oo ka dhaca gudaha iyo hareeraha tripoli ciidamo uu hogaaminayo jenaraal khaliifa haftaar oo meelo bariga dalkaasi ka mid ah ay ciidankiisu maamulanaya kusii siqaya caasimadda libiya ee tripoli halkaasoo saldhig u ah dowladda qaramada midoobey ay taageersan tahay kumanaan ruux ayaa maanta isugu soo baxay magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan iyadoo mudaaharaadayaasha socod ku tagay xarumaha ciidanka militariga ee ku yaala caasimadda markii ugu horreysay tan iyo intii ay bilowdeen banaanbaxyada ka dhanka ah madaxweyne cumar al bashiir sanadkii hore dadka mudaharaadayay ayaa ku qaylinayay halkudhig ah hal militari hal shacab waxaana ay ka jawaabeen codsi uga yimid qabanqaabeyaasha mudaharaadka oo ka codsaday shacabka khartuum inay socod ku tagaan sabtida maanta ah xarumaha militariga tani bishii disembar dalka suudan waxaa ruuxay banaanbaxyo waaweyn oo ka dhan ah dowladda madaxweyne al-bashiir dadkan ayaa ka caraysan maamul xumo ay ku eedeeyeen xukuumadda kadib markii ay cirka isku shareereen qiimaha maciishada daruuriga ah gaaska iyo sarifka lacagaha qalaad bishii febraayo madaxweyne al-bashiir ayaa xaalad deg deg ah geliyey waddanka si loo xakameeyo mudaaharaadayaasha tan iyo markaasi waxaa yaraaday dibadbaxyada hase yeeshee horjoogayaasha banaanbaxyaasha ayaa ka dalbaday shacabka inay isugu yimaadaan xarumaha magaalooyinka mataanaha ah ay militariga ku leeyihiin ee kale ah khartuum iyo umdurmaan
waa tahay kalab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada markan qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayno kunan ay maanta xildhibaanada golaha shacabka ee dowladda soomaaliya ay kaga doodi lahayeen ammaanka qaranka ayaa booq ku dhammaaday kadib markii guddoonka golaha uu dalbaday in saxaafadda dibadda looga saaro kulankaas xildhibaanada qaar ayaa diiday islamar ahaantaasina arrintaasi waxay sababtay in kulanku uu soo gebagaboomo iyadoo sidii rabay uusan u qabsoomin warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle inuu furmo fadhiga wuxuu ku bilowda sawaxan waxayna salka ku weysa saxaafadda in bannaanka looga saaro golaha fadhiga maanta waxaa looga hadli lahaa amniga qaranka waxaa soo xaadiray taliyaha ciidanka booliiska militariga iyo asluubta fadhiga muusan joogin kusimaha taliyaha nabad sugidda sirdoonka qaranka guddoomiyaha golaha ayaa codgeliyay in fadhigu noqdo mid xiran waxaan soo jeedinaynaa in shirkan uu noqdo shir albaabada ay u xiran yihiin waxaan rabnaa marka golaha arrinkaasi inay nala qaataanaan rabnaa ma nala qaadateen waxaase ka hor yimid xildhibaanada golaha qaarkood oo diiday in saxaafadda bannaanjoog ay ka ahaadaan fadhigan muhiimka ah ee looga hadlayo amniga gudoomiyaha golaha ayaa mar kale ku celiyey in saxaafadda bannaanka loo saaro boqol iyo afarta codaysay majoritiga in loo hoggaansamo fadhigan uu noqdo mid xiran
ciidamada amniga ayaa bilaabay inay riqriixaan saxaafadda bannaankana u saaraan waxaase ka hor yimid xildhibaanada oo albaabka istaagay dalbana saxaafaddu inay sirbaxaynin xildhibaan cabdiraxmaan xuseen odawaa ayaa ku eedeeya xukuumadda inay cuuryaminayso golaha muddadii labada sanay jirtay runtii ayaan darro weyn yaa waxay tahay in golihii shacabka mateli uu awoodi waayo inuu waajibaadkiisi guto waxaad ka waraysaan xukuumaddu golaha shacabka labadii sanooo la soo dhaafay oo dhan xadgudub joogta ay ku haysay guddoomiyihii ka beddeshay guddoomiyihii kale cunuqabataysay haddana waxay usoo dhigatay haddana waxay u soo dhigatay inay golihii sida ay rabtaan iyadu ka yeesho waxaad ka waraysaan magaalada muqdisho duruufta ka jirta qaraxyada ka jira amniga dadka ka wakiilkaa golaha shacabka aan wakiilla annaga dadkii aan u nahay dadkii maalin walba qaraxa dhacay marka waxay ila tahay mas-uuliyad darrada hay-adaha amniga ee ahayd in la kuweshin gareeyo iyo waxay rabtaa inay ka dhuuntaan ooy dadka soomaaliyeed uga dhuuntaan runtii iyo mas-uuliyaddu loo dhintay aniga waxay ila tahay madaxweynaha mas-uuliyaddaa ka saaran dadka maalin walba dhimanaya magaaladan ku dhimanaya waxaan xal ahayn oon ahayn jidadka in la xiro loo haayana ma leh xildhibaan canab cilmi ayaa sheegtay inay ahayd golaha inuu hor yimaado madaxa sirdoonka oo maanta fadhiga aan joogin aanu u yeedhnay hay-addii sirdoonka ma ku jirta annaga waxaana loo keenay taliyihii militariga iyo taliyihii booliska iyo laba wasiir oo siyaasiyiin ah oo xildhibaan ah waxaa waxaasoo dhan maanta ka mudan inaan helno hay-addii sirdoonka qaranka meeday hay-addii sirdoonka qarankaanu nidhi hay-addii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado waxaa maanta ummadda soomaaliyeed xasuuqayana waa indhaindhayn iyo sakuurad iyo sirdoon ma aha cadow soo weeraraya waddankii ma aha ciidamo xoog loo waddankii soo gelaya waa wax u baahan in la daadejiyo amniga oo shacabka la gaadhsiiyo oo hay-adaha sirdoonku ay shaqeeyaan xildhibaan cabdishakuur mire ayaa ku eedeeya xildhibaanada qaar inay ka hor yimaadeen codka loo qaado fadhigii ahaa inuu noqdo mid xiran siday dastuurka iyo xoorasaadkuba dhigayaan inuu fadhigaa noqdo fadhi xiran oo warbaahinta bannaanka loo saaro tiina waxaa ka hor yimid isla xildhibaanadii mooshinka keenay soo jeedinta in laga doodo amniga waxay ka hor yimaadeen xoorasaad ka hor yimaadeen waxay ka hor yimaadeen dastuur ka hor yimaadeen waxay ka hor yimaadeen codkii la qaaday fadhiga golaha ayaa ahaa mid jahawareer ah iyadoo saxaafadda marba dhan ay u eryanayeen ciidamada amniga halka xildhibaanada diidan ay hor istaageen in saxaafadda bannaanka ay tagaan guddoomiye mursal ayaana si lama filaan ah mar qura ugu dhawaaqay in fadhigu uu xiran yahay
kulanka annaga maanta waa xirnay uma xiran
cabdulqaadir okey v o a muqdisho
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyey africom ayaa sheegay in xog cusub oo ay heleen ay sheegayso in haweeney iyo canug yar ay ku dhinteen weerar dhinaca cirka ah oo ay diyauradaha maraykanka ka fuliyeen soomaaliya waxay noqonaysaa dhimashadii ugu horreysay ee dad rayid ah ay u geystaan duqeymaha maraykanka oo ay ciidanka maraykanka ay u qirtaan warbixintan waxaa inoo soo koobaya maxamed colaad xasan agaasimaha howlgallada taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom major general greg olson ayaa sheegay jimcihii shalay in dib u egis ay ku hayaan duqeymihii cirka ee ugu dambeeyey ee ay soomaaliya ka fuliyeen ay ku ogaadeen inuu jiro khasaare dad rayida ka soo gaaray khasaarahaas oo aan la soo sheegin ku dhowaad sannad ka badan waxaan raacaynaa sharciga colaadaha hubaysan waxaana ka qoomamaynaynaa in weerar ka mida kuwii aan fulinay ay ku nafwaayeen laba qof oo aan waxba galabsan ayuu yidhi jenaraal olson oo qadka taleefanka shir jaraa'id ugu qabtay warbaahinta jimcihii shalay waxuu intaasi ku daray in africom ay ka go'an tahay hufnaan iyo inay xogaha dadka rayidka ee wax ku noqda weeraradooda ay la wadaagaan sida uu hadalka u dhigay shacabka soomaaliyeed ee difaacooda dartii duqaymaha loo fulinayo jenaraal olson waxa uu sheegay in africom ay kala shaqaynayso safaaradda maraykanka u qaabilsan soomaaliya sidii magdhow loo siin lahaa qoyska haweeneyda iyo cunuga ku dhintay duqayntooda duqayn ay bishii abriil ee sanadkii labada kun sideed tobankii ay ka fuliyeen diyuuradaha droniska maraykanka magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay sida markii ugu horreysay ay shaaciyeen milatariga maraykanka shan ka mid ah mintidiinta ururka al-shabaab laakiin taliska africom ayaa weerarkaasi kadib lagu eedeeyey inay dad rayid ah duqayn u geysteen toddobaad kadib weerarka ayaa qaybta africom u qaabilsan howlgallada ka dhanka ah argagixisada ee soomaaliya waxa uu helay xog cusub oo keentay sida uu sheegay jenaraal olson inay bilaabaan baaritaan ku saabsan weerarka baaritaanka ayaa labiiyo toban bilood kadib ku soo gebagaboobay in duqaynta lagu dilay haweeney rayida iyo cunug yar iyo afar ka mid ah mintidiinta al-shabaab africom waxay sheegtay in xogta baaritaanka lagu helay lala wadaagay uun toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii taliyaha africom jenaraal thomas woldhoser uu dib u eegis ku bilaabay dhammaan weeraradii cirka ee uu maraykanka ka fuliyey soomaaliya tan iyo sannadkii labada kun toddobiyo tobankii saraakiisha africom ayaa sheegay in isla xisaabtanka iyo dib u eegista duqaymahan ay bilowdeen kadib markii warbixin ay hay-adda xuquuqda aadanaha amnesty international soo saartay ku eedaysay maraykanka dhimashada ugu yaraan afar iyo toban qof oo rayida oo ku nafwaayay duqaymaha maraykanka ee soomaaliya iyo su-aalo uu arrintaasi kongareeska maraykanka ka weydiiyey africom taliska africom ayaa warbixinta amnesty beeniyey isagoo sheegay xilligaa inay dib u eegeen eedaynta oo gunaanadkooduna uu noqday inaysan dhicin dhimasho dad rayid ah oo aysanna weeraro ka fulin meelaha lagu xusay warbixinta amnesty international weerarka ceelbuur ka dhacay sannad ka hor ee uu hadda qiranayo maraykanka inay ku dhinteen haweeney iyo cunug yar kama mid ahayn shan duqayn oo lagu xusay warbixintii amnesty international saddexdii bilood ee lasoo dhaafay oo keliya maraykanka waxa uu ka fuliyey soomaaliya siddeed iyo labaatan duqayn halka sannadkii tegey oo dhan ee labada kun siddeed tobankii uu fuliyey toddoba iyo afartan weerar qiyaastii siddeed boqol oo ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayuu sheegay maraykanku inay ku dileen weeraradii ugu dambeeyey dhimashada labada qof ee uu jenaraal olson ka hadlay waxay noqonaysaa dhimashadii ugu horreysay ee dad rayid ah ay u geystaan duqaymaha maraykanka oo ay ciidamada maraykankuna qirtaan aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaas waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan halka ad dhegeystayaal nagala socotaanna waa v o a washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaan alaabaa dhegaystayaasha ugu soo gudbina dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ee idaacadda v o wada baahisay haddii ay ahaan lahayn barnaamijyo iyo warbixinno intuba toddobaadkan waxaa ciidamada dowladda soomaaliya ay xireen waddooyin dhowr ah oo magaalada muqdisho ku yaalla si ay amniga u sugaan taliska ciidamada biliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in magaalada muqdisho uu soo galay gaari ay sheegeen in waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayna dadku ka feejignaadaan iyadoo taa ay jirto ayaa habeenkii jimcuhu soo gelayey waxa uu qarax ka dhacay agaarka xarunta dugsiga tababarka ciidamada biliiska ee jenaraal kaahiya ee degmada xamar jajab halkaasoo amnigeeda aad loo adkeeyo waxaana goobta ku dhaawacmay siddeed qof sida ay saraakiisha ciidamada biliisku ay sheegeen arrintaasi oo tuhin aad u weyn dhalisay ayaa waxa ay ciidanku sheegeen inay nabadgelyadu adkayn doonaan wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadkan wadahadallo ku yeeshay magaalada nairobi ee waddanka kenya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa v o weda u sheegay in isaga iyo manika juma oo ah dhiggiisa dalka kenya ay isku raaceen in la soo celiyo xidhiirkii diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhexeeyey waxa uu sidoo kale sheegay in labada safiir ee labada waddan ee hore loo kala qaatay ay dib ugu laaban doonaan magaalooyinka nairobi iyo muqdisho falastiin axmed iimaan ayuu toddobaadkan la hadlay danjire axmed ciise cawad oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya kulanku wuxuu ku yimid codsii ka yimid kenyaanka inaanu saragno annaguna aanu ogolaanay maanta ayaan ku kulanay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda waxaan ka wada hadalay isfahan la-aantii jirtay dhowaan waxaanuna isla fahamnay inay tahay in isfahan la-aantaas ay ahayd nasiib daro ayna tahay in laga gudbo inaanu nahay laba daloo walaalo ah saaxiiba ah aan kala go-in dantoodu aada isugu xiran tahay sidaas ayaanu ku heshinaya in safiiradii dib ay ugu soo noqdaan goobahoodii intaasa ugu waaweynaa waxaan kaloo kala hadalay wasiiradda cabashooyin ka imaanaya sharikadaha isgaarsiinta oo ay soo gudbisay wasaaradda wasiirka isgaarsiintu soo gudbiyey ra-iisul wasaaruhuna uu amray inaanu lasoo qaadno taasoo ay ay naga aqbaleen inay fiiriyaan taasoo ku saabsanayd meelo ay lahaayeen sharikadaha isgaarsiinta soomaaliyeed oo lagu burburiyey oo dhaawac iyo hanti guntay intaba lahayd marka waxaan ku faraxsannahay in heshiiskii in isfahan fiican uuna dhex maray annaga iyo kenyaanka aan walaalaha nahay waxyaabihii aanu arrintan ku saabsan isgaarsiinta xarumahooda oo kaleeto meelaha laga dundumiyey ay yeeleen inay inay aada uga uga howlgalaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya danjire axmed ciise cawad toddobaadkan waxaa warbaahinta aad u qabsaday islamar ahaantaasina hadalhaanteedu ay aad u badnayd khadro maxamuud dhicis oo ku umushay dibadda cisbitaalka bulshada ee wardhiya degmada xamarjajab ku yaalla kadib markii sida khadre ay sheegtay loo diiday inay ku dhex umasho cisbitaalka oo ay halkaasi tagtay arrintaasi ayaa waxaa ka hadlay maamulka degmada xamarjajab iyo sidoo kale maamulka cisbitaalka intuba khadre maxamuud dhicis ayaa faahfaahin ka bixisay waxaa loogu diiday in cisbitaalka gudihiisa ay ku dhasho islamar ahaantaasina keentay inay dibadda ku umusho iyo cidda caawisa marka subax habeen oo toban saaca aheyd marka kalkaaltada markaan u tagay waxaa igu tiri wiil ay dhabeeyo oo hor iisii geey meesha dadmaa kugu socdaa maya aabbeyo jirina jawaabeyo jirina waa dhii waayo soo raaca dhowta ama marka iga dalkiisa inaa waa waa waakana wacaa dheen ee waa soo wadi waayey markaas igu tiraad qofkuuso masaalada io kacad banaanka iga bax banaankaa lai soo saare banaankaanu ku dhalay meeshaa laii qaada rab ummadda meesha oo ka talisa waa imaadeen dariska meesha aan i hagaajiyeen kabacdeed meel kaleeta ay keeneen gudoomiyaasha oo meesha waa beri oo isoo wadeen meeshaana meeshoo kaleeto ay keeneen haddii dad kugu socon banaanka bax marka anig maxaa u fahmay qofka kale kugu socda inaad lacag ka qaadeertaa mogta ani keliya daa ahay maxaysa tahay banaanay ka socotaa lacag mahasta camal istigasa iyo bursaa u qabaa dadkan saa ugu sheegay
toddobaadkan waxaa kulanka ugu horreeyey yeeshay xubnaha baarlamaanka dalka soomaaliya kadib kala fadhiga baarlamaanka soomaaliya oo dhowaantan furmay intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaana nala socodsiinaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka markana nuuro waxaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan ayaa si wada jira idinla socodsiin doona
waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahinow toddobaadkan dhambaallada way badan yihiin weliba waxaa ku jira kuwo dhaadheer oo dad badan ay ku qoran yihiin marka waxaa loo baahan yahay inuu biyo ku ag yaallo haddaad shaha cabtahay shaha uu ku ag yaallo haddaad reero kafee tahan inuu kafee uu ku ag yaallo xoogaa lagaa rabaa haye waa taa bal dhambaalka ugu horreya ma dhinacaaga mise naa soo qabto noo soo qabo waa tahay dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka waxa uu naga soo gaaray cabdi mahad maxamuud macalin iyo cabdi xaafid maxamuud macalin iyo astaahil axmed maxamuud iyo nuur axmed maxamuud iyo faadimo cilmi maxamuud iyo ismaxaan cabdulaahi maxamuud iyo faadimo macalin muuse iyo hodan cabdulqaadir maxamuud iyo yuusuf cilmi maxamuud farxaan cabdi maxamuud iyo sidoo kale fariida axmed maxamuud liibaan cabdulaahi maxamuud cabdulaahi maxamed maxamuud cali axmed maxamuud iyo cabdinaasir cilmi maxamuud nuur cilmi maxamuud iyo maxamed kaafi cilmi maxamuud iyo doctor axmed aadan maxamuud iyo axmed maxamuud axmed dalfac iyo cabdikariim busuri mayow iyo safiye cali yuusuf iyo asxaab kaloo badan oo aan halkan lagu soo koobi karin baa la yidhi ayaa iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan xafsa cabdikafaar axmed dool iyo garaad cabdinaasir maxamuud maalin oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho bishii maaj markay ahayd shan iyo labaatan sanadka laba kun sagaal iyo toban waxay leeyihiin noqda kuwii alleh ku nimceeyo barwaaqada adduunka kalana hela awlaad barakaysan aamiin baa la soo raaciyay iyagaa soo dhameeyey anigana aamiin kalan ku daraya waa tahay waxaa noo baaqaya hooyo faadimo maxamed maxamuud iyo aabe xaaji cabdulaahi aadan iyo ruqyo xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda oo kale ah cabdirashiid firdowsa maryan rashmi iyo zakariya batuuro xaaji cabdulaahi iyo caruurteeda musamil maxamed muhanad cabdirasaaq maxamed xaaji cabdulaahi caashe macalin maxamuud iyo aamina aadan maxamed iyo maxamed aadan maxamed iyo fartuuna aadan maxamed caaisha aadan maxamed iyo namco aadan maxamed iyo saciid cabdiraxmaan cabdulaahi doctor iyo waxay yidhahdeen xasan maxamed cabdulaahi cali xasan cabdiraxmaan iyo ugu dambaysta ugaas cusmaan aadan waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay taanid u diraan xaawo xaaji cabdulaahi iyo abuukar cabdulaahi oo gabadhe ay ugu dhalatay gobolka bakool waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey zamzam abuukar ducaduna waa caashicuud caashahay zamzam abuukar waxaan ugu duceynayaa ibraahimow mar haddii la ducada waa caashucuud adigana waad ku jirtaa aamiintaad ku daraysaa in ilaahay uu ka dhigo midii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin ayaan leenahay anigana aamiin ayaan raacinayaa bal heesta ugu horreysa barnaamijkana maxaan kuu daba socdaa mar walba kuu daydayaa oo aan daalka u maraa dawarinta ugu jira wuxuu u daba socdaa adaa lagaa rabaa maya ninka yiriyaa laga rabaa isagaa ileen og meesha laga hayo marka isagaa sheega ayaal ka mugta waa heestii maxaan kuu doortay iyo codkii cabdirasaaq anshax
maxaan kugu doortayo waanigu kuu dayn karay dareenka maxay u shiday maxaad dumar dheertaho dushaada la iigu shubay maxaad dumar dheertaho dushaada la iigu shubay maxaan kugu doortayo waanigu kuu dayn karay dareenka maxay u shiday maxaad dumar dheertaho dushaada la iigu shubay maxaad dumar dheertaho dushaada la iigu shubay maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xigtaa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xigtaaye maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa maxaan ku daba socdaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xigtaa dawaarintaa ugu jira miyaa dadka iga xigtaa
cabdirasaaqanshax iyo heesta maxaan ku doortay waata isagaa ka jawaab baraan waa nigu ku yiri isagaa og waxa uu u daba socday waxa uu daydayay waxa uu ugu daalaya waa tahay dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jallecnana dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray cabdulqaadir maxamed samakaab iyo sulaymaan aadan gaaba iyo xaaskiisa farxiye maxamed xuseen cabdiyow nuur aadan yarow iyo mahad xasan wayax iyo salaad xasan wayax waxa uu ku magac dheer yahay kabtan qasaaye iyo cabdishakuur maxamed salaad oo ku magac dheer barsane iyo cabdulcasiis aadan gaaba iyo cabdishakuur barsane iyo barsane bashiir macalin maxamed iyo maxamed cali yarow oo ku magac dheer ugaali waa tahay iyo yuusuf afey bare iyo cusmaan xaaji cabdirasaaq iyo aadan cali isaaq iyo elyaas aadan ibraahim iyo cabdirasaaq maxamed xaaji iyo aadan daahir iyo macalin ciise xasan iyo asli cabdulaahi qodaar iyo axmed cabdi gaaba iyo cabdulaahi cabdirashiid gaaba iyo aadan muuse aadan gebyow uu ku magac dheeryahay iyo maxamuud axmed xaaji goondheere iyo brofesor aweys sheekh yuunis iyo xabiibo xaaji maxamed dhammaan dadkan oo kala jooga colombos ohio pennsylvania minnesota iyo meelo kale oo nairobi iyo wajeer ay ka mid yihiin waxay taanida aroosa u dirayaan cabdifataax nuur aadan yarow iyo marwadiisa sucdi cabdirashiid gaaba oo ku aqalgalay magaalada nairobi ee dalka kenya toddobaadkii lasoo dhaafay ducada waa caashe ibraahim aadan baa dhir ibraahimow ducada maxaa lagaaga lexleexinaya toddobaadkan aday ku haysataa maa lyidhi mise aniga culayskii mas-uuliyadda laygu badanaya waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada nairobi oo weliba ah ibraahimo magaalo aan jeclahay waxaan ku duceynayaa arooskaasi in ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba owlaad baariya oo khayr qabtana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay waxaa dhambaalkan uu nooga yimid aabe cabdikafaar axmed dool iyo hooyo khatre yuusuf maxamuud iyo ayeeyo faadumo ismaaciil cali ayeeyo ruqiyo sheekh xasan iyo habaryaro aamine yuusuf maxamuud iyo xafido yuusuf maxamuud iyo maryan cusmaan maxamuud ciis yuusuf maxamuud iyo maadir cabdikafaar axmed dool iyo mustaf cabdikafaar axmed dool iyo maxamed cabdikafaar axmed dool iyo cabdulaahi cabdikafaar axmed dool iyo naciime cabdikafaar axmed dool dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin caasha inay taanayd gaarsiiyaan garaad cabdinaasir maxamuud macalin iyo xafse cabdikafaar axmed dool oo waxay yidhahdeen arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxaana ay leeyihiin waxaana boga baraynaa in ay noqdaan labadii isku waara ee banowbad qayrqabo kale sii aamin ayaa leen caasha ee dhambaalkan haddii aan qaato gacanteeda ku soo dhacay madaxa laanta af soomaaliga ee v o a dhammaan shaqaalaha waxay taaniyad u dirayaan sagal mustafa xasan nuur iyo maxamed cawil cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxayna leeyihiin meherkaasi ha idiin horseedo guur qayrqaba oo aad ku faraxdaan aamin ayaan leenahay waxaan idiin soo qabanaynaa heesta mis aroosnaa iyo codkii fu'aad cumar
maanta u fududaaye afkayguna ammaantaada gacalooy u fududaaye inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan qudha inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan qudha adankaa ishaarte ah meel ma dhigana macanays aroos
xaasha haddii aan dhambaalkan ka qaato waxa uu noogu yimid aabe jirde xasan iyo cabdikaafi jirde xasan iyo khatro jirde xasan iyo kaafiyo jirde xasan sakariya raage bootaan iyo sadaam cabdibidaar iyo xaaji mawliid abshir iyo maxamed bashiir maxamed sadaam sheekh cumar iyo nasteex ubax gardaro iyo waxay yidhahdeen asad cabdul iyo waxay yidhahdeen axmed cabdijaamac iyo cumar cusmaan dhallinyarada iyo asxaabta degmada galaadi waxaanay jecel yihiin inay halkan tahaniyad uga diraan lamaanaha isdoortay cabdi weli jirde xasan iyo samsam xasan cali shaaciye oo aqalgalkoodu uu ka dhacay bay yidhaahdeen degmada galaadi ee gobolka doolo ducaduna waa xaggeenna waxaa leenahay aqalgalkaasi allah ka dhiga kii lagu liibaana ee bana uu kala siiyo ubad khayr qaba anigana aamin ayaan raacinaya dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray oo lagu soo bilaabay marka hore salaan qaali ah daadihiyaasha barnaamijkooana ka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah awowe xasan ugaas nuur iyo ayeeyo dhubbado abshir geedi iyo hooyo dahabo xasan ugaas nuur iyo abe cabdinaasir maxamuud macalin iyo abti maxamed xasan ugaas iyo abti cabdi xasan ugaas abti yuusuf xasan ugaas abti kadawo xasan ugaas iyo abti cabdiraxmaan xasan ugaas iyo abti cabdinuur xasan ugaas waa dhammaan reer xasan ugaas habaryar ubax xasan ugaas habaryar maryan xasan ugaas iyo habaryar asli xasan ugaas iyo habaryar xalwo xasan ugaas habaryar fardowsa xasan ugaas iyo habaryar fartuun xasan ugaas iyo habaryar xalwo xasan ugaas iyo dhammaan reer ugaas nuur baa la yidri meel kasta oo ay dunida ka joogaan waxay tahanid aroosa u dirayaan garaad cabdinaasir maxamed macalin iyo xafsa cabdikhafaar axmed dool oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho bishii maarso waa bishii maarso shan iyo labaatankeedii sanadkan laba kun sagaaliyo toban waa toddobaadkii hore waxay alla uga baryayaan inay noqdaan labadii alle uu ku nimceeyo barwaaqada adduunka kalena hela owlaad barakaysan anigana waxaan raacinayaa aamiin isla dhambaalkan aan raaciyay caasho waxa uu nooga yimid aabe cabdinaasir maxamuud macalin iyo hooyo dahabo xasan ugaas nuur iyo adeer axmed maxamuud maalin iyo adeer cilmi maxamuud maalin iyo adeer cabdi maxamuud maalin iyo adeer cali maxamuud maalin iyo adeer cabdulaahi maxamuud maalin ha ka tegin bay yidhahdeen adeero maxamed maxamuud maalin iyo beriye maxamuud maalin cabdimahad maxamuud maalin cabdi xaafid maxamuud maalin iyo cabdiqaadir maxamuud maalin ilka case iyo eedooyina xaawo maxamuud maalin iyo faadumo maxamuud maalin iyo caashe maxamuud maalin iyo xaadsan maxamuud maalin iyo foos maxamuud maalin iyo nasro maxamuud maalin iyo dhammaanba reer maalin axmed waxaanay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan isla arooskii hadda caasha aada akhrisay ay ku aqalgaleen garaad cabdinaasir maxamuud maalin iyo xafsa cabdikhafaar axmed dool oo ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii bishii maarje oo ay leeyihiin isku waara ee banahiyada kala siiyo oo ay leeyihiin isku waara
anigana aamin ayaan raacinayaa heesta saddexaad ee barnaamijka dhegaystayaasha aanu hayno adun baan ku doonayaa waxaa ku luqinaya cabdi jaamac qabooji iyo nimcayaasi
adun baan ku doonayaa kowdhe adun baan ku dhawadaa labadhe aday duntu igu xidhantay saddexdhe adun baan ku doonayaa kowdhe adun baan ku dhawadaa labadhe aday duntu igu xidhantay saddexdhe dulqad baan ka rabaa dadaal aniga haye alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw alla deeqdana baxshe adigu daacadi ahaw daway iladadahe damashad farax jacayl walaal iladadahe nooy iladadahe
waxaan soo qabanayaa dhambaal gaaban dadkan hoos ku cusubaa layiru aad tahay waa waraaq anaa u jeeda dadka kale ma arkaan laakiin dadkaan soo sheegi doona baan leeyahay waxaan kala joognaa baa layidhi dunida dacladeeda sida soomaaliya finland england germany iyo meelo kala duwan waxay tahni dhalasho oo farxad leh u dirayaan baa layidhi aabee cali cawil cabdulle iyo hooyo caaisho maxamed salaad oo wiil ugu dhashay cisbitaalka soomaali sudanes ee ku yaala magaalada muqdisho waa tahay dhambaalkan dadka dirayana waxaa ugu horeeya cawil cabdulle xuseen iyo muumino yuusuf xaydar iyo madiino bare maxamed iyo axmed nuur giindha xuseen iyo cabdiqani cawil cabdulle iyo leyla cawil cabdulle iyo cabdiraxiin axmed nuur giindhe iyo xuseen axmed nuur giindhe iyo fosina axmed nuur giindhe waxay leeyihiin abe cawil cabdulle iyo hooyo caaisho maxamed salaad wiilkaas ugu dhashay magaalada muqdisho waxaan u rajaynaynaa ee loo bixiyey waa maxamed cali cawil in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin waa tahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray qadar suleymaan maxamed iyo maxamed ciise qaal iyo nimco muuse maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed saciid suleymaan maxamed nimco muuse maxamed iyo maxamed ciise maxamed iyo ibraahim ciise maxamed iyo maxamed cali caalin iyo sacad maxamed daahir iyo cabdikhaaliq xaaji galab sabaad maxamed diriye iyo cabdi maxamed diriye dhammaan reer maxamed diriye oo ku nool duunia daafeeda waxay jecelyihin inay taanid u diraan cabdirasaaq maxamuud iyo barwaaqo maxamed oo meherkooda uu ka dhacay burco waxaana ay leeyihiin meerkaas ha idiin horseedo guur qeyrqaba aamin ayaan leenahay anigan aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray tahniid dhalasho ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka uu naga soo gaarayna waxaa ugu horeeya ee tahniidda diraya hooyo salaado waa hooyo sahro nuur dheere hooyo ruqyo maxamed cadow abaayo sacdiyo sheekh ismaaciil iyo abaayo mako sheekh ismaaciil farxiyo sheekh ismaaciil nuurto sheekh ismaaciil shariifo sheekh ismaaciil dhammaan waa abaayooyin lasoo taxay iyo sidoo kale xaliimo sheekh ismaaciil iyo faadimo sheekh ismaaciil sayid cali sheekh ismaaciil waa awoowe iyo sidoo kale awoowe sayid cumar sheekh ismaaciil iyo awoowe cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo saciid sheekh ismaaciil iyo awoowe cabdiraxmaan sheekh ismaaciil iyo awoowe daa-uud sheekh ismaaciil dhammaantood oo kala jooga dalka iyo dibadda waxay tahniid dhalasho oo farxad la gaarsiinayaan maxamed sheekh ismaaciil iyo faa'iso calasow oo ay gabari ugu dhalatay dalka belgium gabadhaas waxaa loo bixiyey sumayo maxamed sheekh ismaaciil daadihiyaasha barnaamijka ducada waa xaggiina baa lihi marka markan ibraahim wayna dhex taallaa bal gabadha ku dhalatay beljam ee soomaaliya loo bixiyey u ducee waxaan leenahay sumaya soo weynaa u noqotay waalidkeeda iyo dadkeeda waxtarta waa tahay heestaha faraad ee barnaamijkan ibraahim hodaad bal dhegeystayaasha iyo annagaba noo soo qabatid xeebtii warshiiq aan xiriir ku dhigaa haye markaasna
garmay kugu dambaysay codkii sitay qosol wanaag waxaa la qaadaya kelimow
waaw bal aan wada dhegaysanno
marbalashiisaan xasilka wadaa xaruntii baraawaan xaflad ku dhigaa xamarbaalashiisaan xasilka wadaa xaruntii baraawaan xaflad ku dhigaa haradheera iyo xaafunatiis haradheera iyo xaafunatiis xareedii bakoolaan xila kuugu siihaa xareedii bakoolaan xila kuugu siihaa yaa xabiibti allah yaa xayaati allah yaa xabiibti yaa xayaati xeebtii warshiiqaan xariir ku dhiga ayaa yaa xabiibti yaa xayaati allah yaa xabiibti yaa xayaati xeebtii warshiiqaan xariir ku dhigaa
xeebtii warsheekhaan xiriir kuu dhiga waxaa ku dalluuqaynaya labada fanaana sitee maxamed sheekh qosol wanaag iyo kalimow bal ibraahimow dhambaaladii ugu dambeeyaan soo gaarnay iyo heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasha naga sugayaan tan ugu horreysa haddaan soo qabto ugu horreyn baa layidhi waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan bahda v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa layidhi annaga oo kale ah adeer yunis xasan maxamed adeer maxamuud xikam iyo adeer xikam xasan maxamed iyo adeer cabdisataar xasan maxamed iyo adeer qaasim cabdow maxamed iyo eedo xaliimo xasan maxamed iyo eedo shamsaah maxamed isaaq iyo eedo ayima xasan maxamed iyo abti yunis cali maxamed iyo abti calinuur axmed waa calinuur cali maxamed iyo abti qaasim cali maxamed hooye asme cali maxamed hooye alba cali maxamed abaayo xaawo maxamuud xasan abaayo nasro yunis abaayo farxiye maxamed ayeyo saynab mursal aadan iyo aboowe maxamed mursal aadan iyo dhammaan reer xasan maxamed iyo reer cali maxamed oo kala jooga daafaha caalamka oo dhan baa layidhi waxay tahna dhalasho halkan uga dirayaan abe sadhaar xasan maxamed iyo hooyo tuunis cali maxamed oo ay gabarh ugu dhalatay magaalada baydhabo oo taariikhdu markay ahayd laba iyo labaatankii bishii maajeenu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi nasteexo sadhar xasan waxaan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar oo noqo tii anfacda dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray ibraahim shariif bulow iyo saakow iyo waxay yidhaahdeen kamas faarax bare iyo xasan ifo iyo qadar sugow salaad iyo injineer borow mune axmed taajir mune yuke iyo starliin bilow muudey iyo xaliimo caddey gaariso iyo jawhara luula iyo waxay yidhahdeen micraaj manka binti caddey umulkhayr south rayaan umulkhayr south c rayaan sheekh cali farduusa mandheera siman beled xaawo aamino ifraax cabdi iyo waxay yidhaahdeen felis ruun maxamed iyo sacdiy yuusuf faarax iyo nimco norway dhammaan waxa ay kala joogaan kenya iyo soomaaliya waxayna taaniyad jecel yihiin inay halkan ka gaarsiiyaan isbahaan cabdulaahi axmed iyo axmed saadiq aadan siraad oo arooskood uu ka qabsoomay beled xaawo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas allaha ka dhigo kii bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo iyo owlaad kheyr qabta anigana aaminaya raacinaya bal heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahim malaha waa hees ku bannaan inaad soo qabatid heestan adaa soo qabanayo
sadkan kaa filayay me
weli lama hayo sooma fara laguma hayo xamda qaali waa tan
rajadii aan sugayo sadkaan ka filayme ka filayme sadashadi wacnay rajadii aan sugayo sadkaan ka filayme ka filayme sirtadii waan helo allaa sahanee noqdee mantaba waan kula socdaa
iyadoo ayaan ibraahim oo dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana wadajir idinkugu soo jeedinayay caashe ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale toddobaadka dambe kulmi doono hadduu eebba yidhaahdo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
idaacaddeenni galabnimona barnaamijkaasi oo ay inala socodsiinayeen ibraahim daandurey iyo caashucuud ayaa ugu dambeeyey tan iyo intaan caawa fiidkii hawada dib ugu kulmi doonno waa jamaal axmed cusmaan anigoo ah nuur iyo bashiir abiikar oo idaacadda isku soo duwa oodan leh sidaa iyo nabadgelyo
inaanu sifiihi lahayn saluu barigaga jirin sawirka wali sitaa inaanu sifiihi lahayn saluu barigaga jirin sultaan keli ku ahaa ubaxa ii sidii jirtee maantana ila jeclay samaantana ila jeclay sultaan keli ku ahaa ubaxa ii sidii jirtee samaantana ila jeclay samaantana ila jeclay miyadii siiraysayo salyo raad mu lahay cishqigan sida hay jaray sida hay jaray saliyo raad mu lahay cishqigan sida hay jaray